السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shirka shirka jaraa'ib oo geeka ana ku hadaloo haya may kumid ahaa waxaa la beenteeyey maaragtay wareetidii oo liigu magacaabay oo magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan oo maaragtay ahayd goboladii iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha ma la magacaabi karo anigoo jooga in maaragtay korkayga lagu magacaabo guddoomiye degme iyo ku-xigeenadiisa ma jirto saas darteeda maadaama la beenteeyey maaragtay dhismada ka dhacday magaalada la yidhaahdo buurrakaba wax kama jiraan waa been oo maaragtay hulaalad ummadda loo sameeyey way kusimaha madaxweynaha maaragtay golaha wasiirada maaragtay xildhibaanada koonfur galbeed ururada bulshada dhammaan maaragtay waxaan u sheegayaa in ay ay been tahay aan waxba ka jirin ninkaasna aan lagu sheegi karin wasiir maadaama wareegtada lagu magacaabay madaxweynaha magacaabay wareegtadii madaxweynaha ma jirtu yidhi maadaama wareegtadii madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan uu beenteeyey isagana wareegtadii ka soo baxday waa isagaa beenteeyey saas darteed isagana waa been wasiirna ma aha ninkii wasiir yidhaahdana waa ku dembiyaabay dhammaan ururada bulshada waxgaradka waxaan u sheegahaya in ninkaas wasiirada in ay maalinta khamiista ay shirahayeen laga reebo shirka maadaama madaxweynaha uu wareegtadiisa uu been ku sheeg marka in shaqaynta aan wada shaqaynayna loo sheego oo la yidhaha warsadaa wax yeelna oo dadka loo tago wixii la baaro oo dadweynaha jooga buurrakaba arrintan raalli ma ka yihiin oo nooceeda ma qabaan see yihiin in la yidhaahdo lama dhihin ma aragtay jojoub waxa isaga uu magacaabaday meel la fadhiya intii guriga hoostiis la galay oo isaga uu suubsaday waxna kama jiraan saas darteed waxa kaloon aan sheegahaya waxaa laga dhisay magaalada baydhabo guddi nabadgelyo oo maaragtay nabadgelyada ka shaqaynaya ha la dhisee guddiga nabadgelyada wasiirka waa wasiirkii maaragtay maaragtay maaliyadda ha ahaado waa fiican yahay wasiirka oo annaka oo dhan waa naga sarreeya maaragtay gobolada koonfur galbeed oo dhan oo wasiir uu yahay aniga waxaan ahay agaasimaha gobollada iyo degmooyinka ee koonfur galbeed gubernatoriyaasha anay hoos imaanayaan guddoomiyaha degmada anigu hoos imaana qeybta boolisida anay hoos imaanayaan waxaan isku halnahay isagana gobollada oo dhan hoos imaanahayaan taliyaha qeybta ee maaragtay koonfur galbeed maaragtay jenaraalka yaa isku halnahay ninka gubernatoraha wuxuu ku egyahay gobolkan baay keli ah guddoomiyaha degmada degmadu ku egyahay ninka la yidhaahdo taliyaha qaybta gobolka gobolku ku egyahay meelkao ay u baxayaan male wasiirka anaa hoos tagahay iyakana anay hoos imaanaya anigoona ogeyn oo nooceeda ma la samayn karo guddi nabadgelya haddii la raacay sharciga iyo shuruucda wadanka u taalla iyo shuruucdii horeo laga shaqayn jiray oo ah maaragtay number say oo maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ku shaqaynaysay iyo sharciyadii wadanka u yaallay oo jaamac cabdullaahi qaalib ninka la dhihi jiray maaragtay daawud cabdilers walaalkiisi wixii soomaaliya sharci laga soo dhigay dhanan hayna ma jirto meel ay ogolaanayso in maaragtay agaasimiyahoo jooga oo la yidhaha guddi nabadgelyahan dhisnay iyo degmaan soo magacawnay iyo waxaas waa bulyaardi been wey waxba kama jiraan yaana la isku daynin waana maxadsantihiin